galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa jimco bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankan waa toddoba waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan deegaan lagu magacaabo milxo oo ka tirsan buuraleyda calmadow ee gobolka sanaaga oo ku howlan gurmad ay ku soo badbaadinayaan wiil shalayto uu ku soo dumay god dahabka ay ka qodayeen
god afarta mitir jooga baa niman galeen dahab bay ka qodanayeen shan nin bay ahaayeen shantaa nin godkii baa ciid baa kusoo yacday oogada kaga soo duntay waxa weeye markay oogada kaga soo dundutay oo kusoo yacyacday baa saddexdii kale ka boodeen afartii kale ninkaaba un baa ku haray
waxaa kale oo dhegaystayaal aada maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku fallaqaynayno xaaladii siyaasadeed iyo baniaadminimo ee soomaaliya iyo fursadaha oo horyaala
waxa weeye dadku waxay markay puntland dhisanayeen ay u jeedeen ama ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama guruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burbudhay markii u horreysa horta asaaskii puntland dastuur waxaa baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wixii waxaa loo bedelay customer tailor wax qofku isagu tasho maaray oo ninka madaxda marka maamulka jooga suu doono u tasho
aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska soo horjeeda ayaa hadda jirta labadaas aragtina waxa waaye mid waa
dhegaystayaal faaqada toddobaadka waxa ay ku saabsan tahay puntland arrimahaasi ayaad dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida sarkaal ka tirsan dalka yukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay duqeeyeen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala zaborisa halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof guddoomiyaha gobolkaasi starog ayaa bartiisa telegram waxa uu soo dhigay in shan qof oo kale ay ku dhexanaba yihiin burburka hoostiisa weerarkaasi kadib ukrain ayaa waxa ay gacanta ku haysaa magaalada laakiin gobolka zaborisa ayaa waxaa inta badan haysta ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu seexay arbacadii sharci sheegaya in ruushka uu ku darsanayo dalkiisa zaborisa iyo saddex gobol oo kale tallaabadaas oo ay cambaareeyeen dalkaasi ukrain iyo saaxiibadiisa reer galbeedka iyo sidoo kaleeta qaramada midoobay oo ku tilmaamay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga zabrusiya ayaa waxa ay ku taalla warshad tamarta nukleerka ee aatan ugu weyna yurub waxaana duqeymo ka dhacay aaggaasi bilihii lasoo dhaafay ay sare u qaadeen cabsida caalamiga ee laga qabo musiibo nukleeri ah madaxa wakaaladda tamarta ee nukleerka ee qaramada midoobay rafael karosia ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqdo kiev iyo moscow oo markaasi uu ku yeelan doono waxa uu ku tilmaamay kulamo muhiima waxaanuu sheegay arbacadii in baahida loo qabo aagga ka hortagga ah oo ay oo ku wareegsan warshadda tamarta ay hadda ka degdeg badan tahay sidii horeeto wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi lubnaan ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaaladdii ugu horreysay ee cudurka daacuunka ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalka syriya oo dagaal ay aafeeyeen uu la tacaalayo sidii markaasi uu u xakamayn lahaa cudurka daacuunka oo bisha lasoo dhaafay ku faafay guud ahaan dalkaasi lubnaan ayaa waxaa ay bilowday hoosu dhac dhaqaale dabayaaqadii labadii kun sagaal iyo tobankii kaasi oo faqri ku riday saddex meelood oo meel dadkeeda koronto la-aan baahsan biyo la-aan iyo sicir bararka oo cerka isku shareeray ayaa ka sii daray xaaladda nololeed ee malaayiin qof wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in qofka cudurkani uu ku dhacay uu ka soo jeedo miyiga ay u badan yihiin dadka saboolka ee dalkaasi lubnaan ee gobolka akar kaasi oo xuduud la wadaaga dalkaasi suuriya sihayaha wasiirka caafimaadka ee dalkaasi lubnaan faras abyad ayaa waxa uu la kulmay mas-uuliyiin iyo hay-adaha caalamiga ah kadib kiiskaasi la xaqiijiyey si markaasi uga hadlo sidii loogu hortegi lahaa in cudurkaasi ay suurtagal tahay inuu faafo dalka gambiya ayaa waxaa ka bilowday olole guri guri ah oo deg deg ah oo lagaga saarayo sharoobo qufaca uu sababtay dhimashada in ka badan lixdan caruur ah oo dalkaasi yar oo ku yaala galbeedka afrika agaasimaha caafimaadka ee dalkaasi gambiya doctor mustafa bitay isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa uu xaqiijiyey dhimashada caruurtaasi oo dhimashadoodu ay sababtay dhaawaca deg deg ah oo dhinaca keliyaha taasi oo naxdin iyo cabsi xoog labagelisay guud ahaan in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool gambiya iyo adduunka oo dhan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa soo saartay qayladhaan ay kaga jawaabayso dhimashada dadkaasi iyadoo sheegtay in dowladda gambiya ay kala shaqaynayso sidii loo baari lahaa waxa sababay kiisaska dhimashada warkeena dhegeystayaal waa naga intaas dadka ku dhaqan deegaan lagu magacaabo milxo oo ka tirsan buuraleyda almadow ee gobolka sanaaga qiyaastiina boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga aadan magaalada boosaaso ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan wiil dhallinyaro ah oo shala galab uu ku soo dumay god dahabka ay ka qodayeen godkan dumay ayaa dhirirkiisa hoose waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo afartan mitir mana cadda wiilkaasi inuu nool yahay iyo in kale wariyaha v o a faaduma yaasin jaamac ayaa arrintaas waxa ay waraysi kala yeelatay cabdirasaaq cali qalinleh oo ka mid a dadka deegaanka milxo
god afartan mitir jooga baa niman galeen dahab bay ka badanayeen shan nin bay ahaayeen shantaa nin gotibaa ciid baa kusoo yacday oogada kaga soo duntay waxa weeye markay oogada kaga soo dundutay kusoo yacyacday baa saddexdii kale ka boodeen afartii kale ninkaaba un baa ku haray wuxuu ku dumay shala galab afartii buu ku dumay weli waa ku jiraa xalay waa matooro iyo waxbaa lagu istaartay waa la qoday goortii afar mitir loo jiray bay haddana dumay taakaa la bilaabay hadeer ilaa afar wiis baa ku jira iyo saddex cagaf iyo ilaa laba boqol oo qof welina lama hayo godakan waa markii ugu horreysay dadku dumo laakiin milxaa waxaa ku dhintay ilaa dhowr iyo toban qof oo godad ku dumeen
bal haddii aad sawir ka bixiso godadku waa sidee godadku waa godad la qodaayay ilaa saddex sano ilaa afar sano ku dhow dhowgaa la qodaayay waxa weeye godadkaasu dherarka waxay joogaan afartan mitir afartankaa mitir ilaa shan iyo soddon mitir waxa weeye ballarna male ballarku ilaa toban mitir kama ma hoos baa loo gelayaa mase waa la hululanayaa
maya hoos baa loo gelayaayo qayb hululi waa jirtaa qayb la hululanayo waa jirtaa qayb hoos loo gelaayo sidii ceelkii u qodanana waa jirtaayo toosa qayb inta hoos meel soddon mitir la gaaray socod loo qodana waa jirtaayo god la gelaayo kan hadda ninka ku dumay oo weli uu ku jiro ma sidii ceelkii buu u qodan yahay mase waa kuwa la huluusho
kan haddeer ninku ku dumay waa kuwa tooska u qodan waa god saddex sano la qodaayay wuxuuna joogaa afartan iyo shan mitir godkaasi waa god weyn oo la yaqaan oo dahab badan laga saaro waxa weeye marka shalay afartii buu ku dumay hadeerna weli waa ku jiraa waa maana hadeer waa labadii iyo barkii maalinimo waxa weeye alaan weli waa ku jiraa waana laga qodayaa waa la gacanta hawshii gacanta lagu hayaa afartanka mitir oo hoos ah dadku sidee bay ugu degaan oo u galaan
afartanka mitir waxaa lagu galaa wiisha iyo qayb mar wiisha isbaageeya dadka oo wax u dawlaamiya haama qofaf ku jira dadka u dawlaamiya marna xarig baa u lusha oo meel adag usoo xidhan oo xarigaasaa la raacaa oo meel jarajaraha ragaadale oo qofka kasii baado xarkahaasa la raacaa inta badan ninkaa weli hawshiisa waa lagu jiraa waxaa ku jira dadkii meesha deganaa ilaa laba boqol oo qof ilaa saddex boqol oo qof baa hawsha gacanta ku haya waxa weeye wiisas baa jooga ilaa saddex wiis baa jooga afar cagaas baa jooga dad madaxadaa jooga oo meesha mas-uuliyiintii maamulka magaalada weli hawshii gacanta lagu hayaa hadeer allaan weli waa lagu hayaa waxay kuleeyihin waa ku dhownahay laakiin weli ma soo saarin dad ay ku dad horay godood ugu dumeen oo laga soo badbaadiye ma jiraa
ya dad sidaas oo kale maalmo ku jiray oo godod dahabka laga qodaa ku dumeen oo laga badbaadiye ma jiraa ha waa jiraan dad baa ku jira kuwa afar iyo labaatan sac ku jiray baa jira ninkii habeen iyo maalin ku jiray baa ugu badnaa oo sidaas oo kale looga soo saaray isagoo meyda kuwa iyagoo noo laga soo saarayo habeen ku jiray waxa weeye godadku sugisa qaabkay u qodan yihiin bay dadku ugu badbaadi karaa hadday dac u qodan yihiin godka waa qofka waa laga yaabaa in loogu tago nolol oo xagga kale uu kaga dumay laakiin godku markuu saa u dheer yahay oo saa u toosan yahay waxaa laga yaabaa inaan meesha naf loogu tegin magaalada boosaasood ilaa boqol iyo siddeetan boqol iyo shan iyo siddeetan dhinacee ka xigtaa
bay xagga waxay ka xigtaa xagga galbeed xagga gumadkaa bay ku taal boosaaso ku toosan tahay markii tooska xagga galbeedka loo socdo aad bay ugu toosan tahay laasqorena waxay u jirtaa waxay u jirtaa ilaa shan iyo soddon kilomitr bay xagga buurtaa ka tahay meesha sawirkaale weeye waxay ku taallaa meesha dadka ay madarka u yaqaaneen dadkeena kan reecaleedka ay u yaqaaneen garoobka ama madar madarka salkiisa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdirasaaq cali qalinle oo ka mid ah dadka deegaanka milxo oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac dood cilmiyeed looga hadlayey sidii saxaafadda ay door wanaagsan ay ugu yeelan lahayd hadalka arrimaha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli soomaaliya iyo gobolka geeska ay ka jiraan abaarihii ugu ba'naa ee soo maray muddo afartan sanaha cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
dalalka ku yaala gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay muddo afartan sano kadib ah waxay wajahayaan abaartii ugu xoogganayd ee soo marta dhowr xili roobaad oo isku xiga ayaa la waayey waxna oomana noqday dhul ballaaran xoolihiina waxaa loo heli waayey calaf lagu quudiyo taasi oo sababtay in qoysas badan ay dhaafaan wixii ay ku noolaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in meelaha qaar abaarta ka jirta soomaaliya ay isku beddelaysa macluul kalabar shacabka ku nool dalkuna ay u baahan yihiin gargaar bani'aadanimo sidaasi oo ay tahay khubarada deegaanka ayaa qaba in abaaraha ku soo laalaabtay dalka iyo gobolkuba ay sabab u yihiin isbeddelka cimilada ee ka jira caalamka soomaaliya oo ah dal qalaase ku jiray muddo fog waxa ugu weyn oo ay saxaafaddu tabiso ayaa ah dhacdooyinka la xidhiidha siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada laakiin hadda urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo lagu magacaabo greenlight association ayaa ku dadaalaya sidii warbaahinta dalka ay door ugu yeelan lahaayeen arrimaha deegaanka si loo dhiso wacyiga bulshada waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed ay ka qayb galeen rugcadaaga saxaafadda iyo qaar ka mid a ururada u dooda saxaafadda faarax nuur oo ah xogayaha ururka sutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj oo ka qayb galay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in la joogo xilligii wariyaasha soomaaliyeed ay si weyn uga warrami lahaayeen arrimaha deegaanka doorarka horey ku jirtaa saxaafadda haddaanu saxaafadda deegaanka aan ka hadlin hadda waxaa cararbaabudeen meelna mar afar ku taalla oo dhirta laga jaray saxaafadda hadaysan warkaas qaadin oo micnihii bulshada aan gaarsiinin oo dood badan aysan ka furin banallo badan ka furin waxay noqonaysaa wax iska shiiqsan oo idinkale idinku eg marka doorka mid waa kaas mid waxaa waaye in wariyaasha loo tababaro inay ka qayb qaataan tababar la siiyo saxufiyiinta siday uga shaqayn lahaayeen deegaanka inay saxufiyiinta iyo isdhex galaan dadka deegaanka ka shaqeeya iyo dadka deegaanka macnii waxyeelada u geysanaya inay arkaan saxafiga maxamed maxamuud cadde oo muddo dheer ka shaqaynaya saxaafadda soomaaliyeed ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda sare ee warbaahinta iyo saxafiyiintuba ay door muhiima shaqadooda ka siiyaan ka hadalka arrimaha deegaanka si bulshadu ay u helaan wacyi ku filan oo la xidhiidha arrimaha isbeddelka cimilada waxaa hadda soo baxay dhaqdhaqaaq la yidhaahdo environmental journalism saxaafadda in ay dadka ku wacyigeliso muhiimadda deegaanka dadka qaar ayaa fogeeyey waxay yidhaahdeen environmental justice journalist waa in cadaalad loo sameeyaa deegaanka haddaa geed goonayso waa inaad geed ku badashaa saxaafad ahaan annaga waxaa la rabaa inaan u heelannahay shaqada deegaanka deegaanka waa ku noolnahay wuu naquudiyaa dhirtaan cunna xagee ka timaadaa waxaa cunna xagee ka yimaadaa deegaanka deegaanka in loo sameeyo iyo waxa ku nool sida adiga aada nolosha ugu baahantaha oo kale muhiimna ay ku yihiin saxaafadda marka annaga mas-uuliyadana saaran waxaa waaye inuu qof walba fahmo muhiimadda uu deegaanka nolosheena u leeyahay si loo badbaadiyo reer guuraageenna xoolaheenna dadkeenna aadan cabdi maxamed oo ka tirsan ururka green light association oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya ayaa v o eda u sheegay muhiimadda kulankan ay ku qabteen muqdisho uu u leeyahay shaqadooda la xiriirta arrimaha deegaanka barnaamijkan aan qabanayno oo loogu magacdaray doorka ay saxaafaddu ku leedahay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii saa ka warhaysaan geyiga guud ahaanee soomaalidu degto qarniyadii ugu dambeysay waxaa saameyn xoogan ku hayay isbeddelka cimilada marka la dhahayo isbeddelka cimilada iyo soomaaliyana waa ka warqabtaan oo geyiga soomaalidu waxaa kusoo laalaabto abaaro joogto ah iyo fatahaado waana qaababka kala duwan ee isbeddelka cimiladu ay dalkeena u saamayso marka greenland ahaan association bal waxaan is dhahnay sidee arrintan dadka indhahooda loogu soo jeedin karaa marka la yidhahdo dadka indhahooda la soo jeediyena waxaa weeye runtii waxaa xusid mudan waxaa ugu fiicana loo mari kara inay tahay saxaafadda soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida ayax fatahaado roobab yari iyo abaara hadda weli ka jira dalka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqadada toddobaadka ah oo aanu ku soo qaadan doono afar iyo labaatan sano kadib aasaaskii puntland maxay tahay caqabada hortaagan in si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo coda saddexda degmo ayaa saddex degmo ayaa ilaa iyo hadda laga hirgeliyey doorasho qof iyo coda islamarkaasna golo deegaan yeeshay iyadoo ay jiraan siyaasiyiin mar walba ka biyadiida hanaanka doorasho ee qof iyo cod ah in puntland laga hirgeliyo qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland shalay ayaa waxaa lagu sheegay in doorasho qof iyo cod ah oo maamulka puntland ka qaban doono soddon iyo toddoba degmo oo si buuxda shuruudaha iyo habraaca degmooyinka doorashadu ka dhacayso u buuxiyey faadimo yaasiin jaamac ayaa nooga soo dirtay faaqilad toddobaadka boosaaso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ku eegi doonnaa afar iyo labaatan sanno kadib aas-aaskii puntland maxay tahay caqabadda hortaagan inay si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo codah iyadoo axdigii ku-meelgaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka puntland kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii lagu qeexay qodob dhigaya in muddo saddex sanno gudahooda lagu diyaariyo nidaam doorasho oo qof iyo codah kaasoo aan weli si buuxda uga hirgelin deegaamada puntland hase yeeshee madaxweynaha shanaad ee puntland ee iminka talada haya siciid cabdulaahi deni ayaa markii ugu horraysay doorashooyin qof iyo cod ah ka hirgeliyey degmooyinka eyl qardho iyo ufayn iyadoo laga hirgeliyey dhismaha golayaashii deegaanka ee doorashada ku soo baxay hase yeeshee waxaa durbo bilowday siyaasiyiin ka biyadiidsan arrinkan horena u taageeray hannaanka xisbiyada si cadna u sheegay in xilligan puntland gudaheeda aysan ka suuroobayn in doorasho qof iyo cod ahi ay ka dhacdo halka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu sheegay in puntland ay ka gudbi doonto hannaanka qabiilka dhowaanna ay bilaabi doonaan hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dhiman haddaba iminka ma rumoobi doontaa in puntland ay u gudubto nidaam doorasho oo qof iyo codah oo ay ku soo baxaan saddexdii xisbi ee u loolami lahaa xukunka puntland maxay tahay caqabadda hor taagan hannaanka doorashada qof iyo cod waxaa barnaamijka marti noogu ah siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland islamarkaasna xilal kala duwan ka soo qabtay puntland murwacaasho geella diiriye wasiirkii hore ee arrimaha haweenka iyo qoyska kana mid ahayd aas-aasayaashii puntland siyaasi cabdulaahi jaamac saalax wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland kana mid ahaa urur siyaasadeedyadii tartamayey ditoriso xaawo cali jaamac guddoomiyaha shabakadda uheelanayaasha danaha haweenka kana mid ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo arrimaha federaalka soomaaliya dhammaantiinba waan idiin mahadcelinayaa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka
waa dhownahay kulligay waa dhownahay aad waa mahadsantahay su-aasha ugu horeysa waxaan hordhigayaa siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland wasiir maxay tahay caqabada hortaagan in puntland ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda dhammaan khiyaariinta saaxiibadaya oo rag iyo dumar bale oo isku jira halkan oo siyaasiyiinta xoogogaalka ah puntland asaaskeedii ilaa iyo iminkana xoogogaal u ah mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamaya waxaana ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye dadku waxay markay puntland dhisanayeen ay u jeedeen ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama gruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burbudhay oo soomaaliya magaceedii soomaalinimadii dhammayd oo ilaa iyo s y l iyo halganka loo galay burburiyey xukun guri meel ku urursan buu ahaa marka mar kastaba dadku waxay u fakerayeen xukun baahsan oo dadku ka wada qayb galo oo maaragtay aragtida dadka iyo maaragtay qof walba codkiisa iyo qof walba aragtidiisa meeluu ku galo uu helo dadkuna waxay wada leeyihiin ay maar walba ay usoo baxaan ayaa dimuqraadiyadda dadka ay uga guuxayso loo doonay dadkuna waxay kala qaadanayaan ururada markii maslaxadda halkaa lasoo dhigo dadka laga gado kay is leeyihiin waa ugu fiican yahay ama waa ugu wax sheegid fiican yahay ama dadku wuxuu ka gatay wuxuu qabanayo haddana lagula xisaabtamayo le wixii shalay aad sheegtay ma qabat laakiin haddeeyan wuxuu ayan ahayn halkaa ayan marayn oo uu iska yaha xukunka urursan oo gruubka ku ursan dee gruubkaasu hadda siday ka yeelaan bay noqonaysaa dadkuna waa ku kala tegaya marka anuu dadka qabaan ahay haddana ururada qayb kamid ururadan anuu kamid ahay adii ugu horreysay dadkii wax ka asaasay baan ahay fekerka ururada iyo dimuqraadiyada dadkii qabay baan ahay welina anuu dadka qabaan ahay marka maamuladiina soo maray kuwana waktigaa u masaabix waayey kuwana waktiga intuu u masaalaxay bayeenba uga dhaqaaqin kuwana aqeenoo meel dhaxay kaga bajan xukuumadda hadda jidhaana bilowgiibay bilowday ilaa iyo saddex degmo ayaa hadda doo markii dimuqraadiyadii dowladihii hoose laga soo sameeyey dee bartankaaba lagaga jiraa doorashadii bartanka ayaa lagaga jiraa doorashooyinkii loo aadayey muqdisho loo aadayo xoogaa hakadka galay maahe brocesskii iyo tbed iyo ururadii iyo kulli bartankaa lagaga jira maadaama marka bartanka lagaga jiro waxaa diidaya in la wado oo degmooyinka lasoo doorto oo maarata degmooyinka xuduudahooda iyo waxood iyo la diyaariyo waxaa diidaya dadka diidaya waxaan qabaa inay yihiin dad aan manaha aan jeclaysnayn ama aan rabin midnimada iyo wadajirka ummadda reer puntland maadaama aynu ugu horeynay puntland inagu maamul aynaan hooyadii federaalkaan nahay hooyadii maamulka ugu horreeya bay nahay waa in laynu noqonaa hooyada ugu horeyso dimuqraadiyaddu ay ka dilacdo inay noqno dimuqraadiyad lagu soo baxo u gudbiyo wasiir cabdulaahi jaamac
walaal waxaan arkaa anigu markii horeysa horta asaaskii puntland dastuur wacan baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wixii waxaa loo bedelay customer tailors wax qofku isagu tasho maaragtay oo ninka madaxda markaa maamulka jooga suu doono u tasho ama suu doono wax u wado oo ninka madaxweynu wax walba ka yahay wadanka maxkamadii baan jirin baarlamaankii oo aan executive ahay oo waxqabad lahayn yani dhibaatooyin caynkaasaa jiray haddaan soo gaabiyo hadalkayga dowladda hadda jirta asaas fiican oo la yimi sayid cabdulaahi wuu bilaabay markuu bilaabay saddex degmaa la doortay oo ayl iyo qardho iyo meesha la yidhahdo fayna waa waxaad moodaa in lagaga guulaystay ama codkii uu doonayay uu ka waayay freeze baa laga dhigay waa la freeze gareeyey sanadka bacdi baa boorka laga jafoo yidhi saas iyo saas iyo saasaa wax loo kala xiray oo tasdiiqdii la sadiqi lahaa maxkamaddu sadiqi lahayd baa lala dahay guddi doorasho oo dhexdhexaad ah ayaa shaqaynayay waxaa joogay goobjoogayaal eedayntaada maxaad caddayn u haysaa guddiga doorashadu waa government appointee dad u shaqeeya dowladda weeye guddi independent iyo xora baa loo baahan yahay oo lasoo xulo oo iyagu dadka kala saara haddii ay muran yimaado ama codatirinta ha noqoto ama guusha ha noqoto ama inaan la daahin karin oo on the spot hebel baa guulaystay laakiin inqaanadsaddex bere bilood hebel baa yiri maaha midada kale borders waa inay jiraan waan kuu soo noqonayaa wasiir aansiiyo murwacasho geelle soo dhawow saal waa mahadsan tahay walaalaha kale oo jaalkay oo ku jira doodana waa waa soo dhaweynayaa walaal horta aniga magacayga caasho geelaa la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan isdari yeelo ama fisbi ma ahi horena uma ahayn haddana ma ahi ma ahi dowladda uma shaqeeyo oo hadda wakiilu ma ahi mana ihi koox gaar ah oo mabaadi gaara wadatana wakiilka ma ahi waxa anigu aan cabdaya waxa waaye aragtidayda iyo siday ila tahay aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska soo horjeeda ayaa hadda isirta labadaas aragtina waxa waaye midi waa aragti rabitaan ku salaysan laakiin caqabado laga gudbi kara ay jiraan aragtina waxa weeye aragti diidmo ku salaysan iyo dan gaara ku salaysan aragtida ku salaysan ee rabitaanka waa midaas hadda muxuu ahaa wasiir qarjabna sheegay oo ah dadku in ay rabaan in ay matalaad dhaba yeeshaan in ay iyagu madaxdooda soo doortaan in ay muxuu ahaaye dantooda ka dhex arkaan muxuuaha gacantooda ka dhex arkaan laakiin ay dareemayaan inay jiraan caqabado caqabadahaas waxaa kamid ah dugsayn la-aan baa jira dadka oo dadka waxay u baahan yihiin in si fiican loo sii wacyigeliyo wasbiyadii waxa ay yihiin iyo kaalimahooda la baro waxaa jira bisayn la-aan baa jirta oo dadku waxaysan aada u kala aqoon wasbiyada laftirkooda iyo waxyaabahaas ay yihiin midda saddexaad waxa weeye diyaargarowgii diyaargarowgaas oo wax badanna diyaarsan yihiin oo ah masalan hadda qalabkii wax lagu waxayn lahaa dadkii puntland caawimi lahaa oo niyad u haya marka taas waa dadka rabitaanka anigu waxaan kamid ahay dadkaas rabitaanka qaba sababta waxaan ogaa xilligii puntland la asaasayey in ay muxuu ahaaye dadku saddex sano kabacdiga rabeen inay u dareeraan doorasho ay suurto geli weyday in puntland lagu dhisay hal aan lagu dhisin xaq oo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo reer puntland oo matalaad haysan oo dantooda ka dhex arki lahaa haddii si gaara laysku daneeyo laysku doorto midda labaad muxuu ahay haddii caqabadahaas laga gudbo oo xataa ay kamid tahay maxkamadan dastuuriga waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan soomaalida waxay tiraahdaa marka ceelay heshiisa dastuuriga way cagtaa haddii marka la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo dadka muxuu ahaye isfahamka laga dhaadhiciyo muxuuaha isku dayj la noqdo maxkamada dastuuriga laftirkooda waxyaabaha ay qabato waa la yaqaanaa maxkamada sarexumo lagu dara ayaa waxay noqon karaan maxkamada dastuuriga wax uun in lagu heshiiyo waaye marka an waxaan qabaa rabitaanka dadka raba ayaa laakiin caqabadahaas welwel ka qaba caqabadahaasuna waxa weeye hal sano dhan baa hartay haddii sanadkaas marka isku dayjinka la noqdo horey loo socdo anu waxaan qabi karaa inaan xoogaa hore u socon karno hadday meel nooga istaagto xataa meeshaas ay nooga istaagto lagu joojiyo ciddii kale markaas timaada qaabka ay ku imaanayaan oo laga sii wado midda labaad oo dadka qaarkood ay qabaan waxa waaye waa diidmada danta leh diidmada danta leh dadku waxay ka fiirinayaan dhinaca dowladeed dowladda iskumada aman yihiin bal waxay ka fiirinayaan inaan dalkooda meesha aysa ka muuqan bal waxay ka fiirinayaan in muxuu ahaaye dadka iyagu ay muxuu aha la socdaan aysan rabinin marka aniga waxaan qabaa isbebedelkaas qaybta dambe waxaa laga soo isbebedel ka badan waayo hadda markay dantooda arkaan meeshay muxuaha dantooda ka arkaan oo ush ka shaqaynaya marka aniga waxaan qabaa in caqabadahaas yaryar oo dadka rabitaankooda dimuqraadiyadda raba in laga shaqeeyo meel loo soo wada istaago la isfahmo muxuu ahaaye horena loo socdo intii inta la yidhahdo waa la joojinaa dadka meejab inta ku wada dhaco hadhowtana meel loo dhaqaaqa la aqoon waayo ha ciddii xataa gacan la siin lahayd meejab iyo ku dhici lahayd maanta alxamdulilah saddex madaxweyne midba meel yar ay soo gaarsiiyeen iyo dowladdan cusub meeshay soo gaarsiisay hadda rabitaan badanaa jira qalabkii baa yaalla waxyaala badan baa yaalla degmooyinka magaalaha iyo waxyaalaha ka jira caqabadaha la daboolo waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay murwacasho geelle doctor saxawa aljamac maxaad ku daraysaa qodobka caqabada ah maxaa hortaagan in doorasho qof iyo cod ee puntland ka dhacdo waxay ila tahay wadciga la joogo baa keenaya nidaamka qabaliga ah oo ina ku xididaystay oo lafaha ina ka galay oo nin waliba uu yacni isleeyahay amase dadka qaar ay isleeyihiin dantaada ayay ka hor imanaysaa haddii waxa kale lagu dhaqaaqo waa waa waa koo waa qodobka koowaad waa qabyaalada oo ina ku xididaysatay aqoon la-aanta bulshada oo aan aqoonin nidaamkan dimuqraadiyadda iyo iyo doorashooyinka qof iyo codka ah dadku ma yaqaano taasoo u baahan in wakti badan la geliyo oo dadka horta bal wax la baro iyo danaysi gaarihina waa jiraa oo dadku nin waliba waxbuu iska ka dhex fiirinayaa arrinta sidaad hadda waxla wax yihiin armaad wax weydaa armaa danahaaga ay ka hor timaadaa dimuqraadiyaddu oo ama lagaa bataa ama lagaa cod bataa ama lagaa wax lagaa bursadaa taasuna way jirtaa oo dhibaatadaas waa dhibaato taagan waxay ila tahay markaa in yacni ifafaalaha hadda muuqda iyo dadaalka la sameeyey oo ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqdaane yacni dadaal baa la sameeyey waxbaa lasoo dhaqaajiyey haddee haddii halkaa dib looga noqdo oo la yidhaahdo misna halkii hore halagu ha lagu noqdo waa waxa weeye jugjug meeshaada joog faa'iidana ma laha anigu waxaan qabaa iyadoo caqabadahaasu jiraan oo ay u baahan tahay in si aan deg deg iyo iyo iskula soo bood lahayn wax loo furdaaniyo oo wax loo wado ayaan qabaa lamana lamana dhayarsan karo wixii lasoo qabtay oo hadda meel baa wax lasoo gaarsiiyey in halkaa laga sii anba qaado way way ku fiican tahay baan qabaa qofkii yani dantiisa ka arki waayey oo hadda diidaya oo le waxaas lama qaban karo dee isagiyo dantiisa isagaa isog iyagaa isog laakiin waxaan qabaa aniga intaa tallaabadaa la qaaday waa tallaabo dhiiri gelinaysa in halkaa laga sii wadana waan qabaa ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama mid ka dambaysa ha noqotee in maaragtay lagu dhiirado arrintaas sababta waxa weeye haddaan arrintaa la dhaqaajin oo laga sii dhaqaajin halkaa weligeen waxaynu ahaaneynaa dad ku dambeeya dhibaato iyo qabyaalad iyo maxaan ku idhaahdaa minjeclaysi iyo wax daran oo dhan anigu saasaan qabaa cabdullaahi jaamac kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa in puntland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ay ku wada qanci karaan ururada u tartamaya hogaanka puntland markii walaal sharci sharci loo sameeyo lagu kala baxo oo ay jiraanin shuruudaha doorashooyinka lagu galo oo ay joogaanin wixii laisku qabto lala aadayo constitutional court ama ay jirto supreme court independent oo aan cidi soo magacaabin labada labada gole soo magacaabin ama sidii ugu shaqayn jirtay maxkamadda oo sharciya loo sameeyo oo iyagu aanay bias ahayn waa la gaari karaa teeda kaleeto puntland waxyaabaha caqabadaha hortaagnaa doorashada madaxadii soo martay bay ahaayeen ee shacabka ma ahayn shacabka waa diyaar heegab uu ahaa laakiin nin waliba markay ama sanad uhadha ama lix bilood uhadha buu yidhahda wax maaweelo lagaga dhigtaa bay ahayd aan daacad laga ahayn hadda lafteeda tii oo kale u muuqataa siciid intuu bilaabay oo dadkoo dhan u heelaanaayeen buu joojiyey madaxweyneha hadda joogaa dabeedna markii hadda sanad uharay buu leeyahay inaynu samayno xisbiyo kaleeto shaqooyin badan laakiin laakiin laakiin cabdullaahi aan kaa dhex cabdullaahi aan kaa dhex galay boqolkii maalmood oo u horreeyey baa xukuumadda siciid cabdullaahi deni ay soo bandhigtay xisbiyada iyo guddina ay ku magacowday
walaal sax bay ahayd suwacan bay ii socotay laakiin hakad baa galay hakadkaa galay waxaa keen wuxuu keenay events kale oo waxyaaba kale oo dhacdooyin kale oo dhacay baa jiray kuwaas hakad bay geliyeen hadalkii saciid uu ku bilaabay sax buu ahaa laakiin gadaal sax kama uusan ahayn shaqsiya aansiiyo caasho geelle
marka aniga midda keliya oo ii muuqato waxa waaye puntland sidee ayay eh, niyad eh, niyadda shacabkeeda iyo horumarkeeda sideeba usii socon karaa aniga sida usii socon karaa keliya waxa waaye dadka cuqdada ka qaba eh, inaysan matalaad haysan inay matalaad helaan dadka eh, muxuu ahaayey eh, niyadda u haya inay puntland ay hore u socoto inay hore usii socoto aniga musawirka ii muuqda waxa waaye in eh, aan wakti la lumin in hore loo socdo in hadday istaagto xataa macnaheedu ma aha hadday istaagto eh, madaxweyneha ku darsanaya aniga iilama muuqato puntland waqti bay leedahay way kusoo caanamaashay mar baa korars yimid markaa dagaal baa ka dhacay dad baa ku dhintay eh, dadku dhibaatada way dareensan yihiin aniga waxaan qabaa muddo korarsi madaxa iigama jiro aniga waxaa madaxa iiga jira waxa waaye meesha la gaari karo in la aado in la dadaalo isbeej la noqdo eh, dadka puntland ka wada shaqeeyaan qof kasta dantiisa shaksiga xagga dhigo dadbakood ku fekero marka marka la marayo eh, muxuu ahay aan cabaar hore u socono macnaheedu ma ahan haddii aan la horumarsan lo- eh, la kororsan eh, dun- de- muxuu ahaa, dun- eh, dimuqraadiyadda waa istaagaysaa ma aha iyadoo halkaas joogta ayaa buundo la saarayaa madaxweynihii kale oo yimaada qaabku doon ha ku yimaado heshiis baa wax walba lagu yimaada qaabka reer puntland ku heshiiyaan marka uu ku yimaado madaxweynuhu saasaa laga sii waday haddaan labaatan degmo gaarno haddaan toban gaarno haddaan shan iyo toban gaarno maanta saddexda noo samaysano waa ka duwan yihin kuwa inta madaxweynuhu wareegto qoro la kala diro waa ka duwan yihin waa shacab baa doortay matalaad bay ku joogaan niyad wanaagsan bay ku joogaan sida ay ku yimaadeen waa ogyihin marka aniga waxaan qabaa in horey loo sameeyo waxaan qabaa dadka reer puntland inaysan welwelin oo ka welwelin horay degmooyinka waa la yaqaanaa degmo kastana waxa weeyaan keliya waxay ku xiran tahay inuu dadkan ka fahmo yidhaahdaan degmahadu intaas haddii shalay la kala jebshay qo- degmadaas intaasa u go-o degmadaasna intaasa u hadhay tirakoorta waa la samayn karaa qalabna waa yaalaa iyo wax kusilan oo lagu bilaabo marka inaa la niyad jarin baanu qabaa puntlandna doorasha ka dhici karto annaga aanu danaynayn hebel ma rabo iyo hebel eh, baa eh, gaabinaya annaga hebel imaha muuqdo aniga puntland baa hor taalla asalaamu calaykum Een, inta- in- dood baan in- ka qabaa walaal iga raalihaw faadimo puntland asaaskeedii iyo maanta meeshay marayso wax badan baa isbedelay dastuuriyan dastuurka in dib loogu noqdo oo la saxo horta isaga miyaana intaynan doorasho iyo waxba la aadin waayo sool iyo sa- sanaag iyo cayn in dib loo eego xaaladooda miyaanay ahayn xildhibaanada ka iman iyagu hay noqon doonaanin in laga wada hadlo lagu heshiiyo miwaanay ahayn anigu waxaan isleeyahay een, waxa waaye wax walba waxay ku imaan karaa wadahadal shalana waxay lagu dhameeyey puntland anagu ilaa asaaskeedii baan joognay shalay waxay lagu dhameeyey waxay ahayd walaal iyo muxuu ahaaye iyo sidaan hala yeelo xa- xal bay ahayd waxaa laga yaabaa dad aan hal xildhibaana lahayn inay xildhibaano badan leeyihiin waxaa jira kuwo mudnaa in la siiyo inaansan waxba helinin marka waxaa loo baahaya waxa waaye inay dad wada fadhiistaan inay ka wada tashadaan inay maxaa doodo badan dhacaan in maxaa waxaa la jiijiido laakiin labay ku kala imanaysaa diidmo qayaxan iyo iyo aan waxkeysino caqabadaha in laga hor yimaaday rabaan waqti baan haysanaa dad aqoon lebaa jooga dal iyo dibadda puntland dadkii soomaaliya dhidibada u aaqiyaa jooga aniga waxaan qabaa een, tabashada intii iska dayno inaan hore u soconno aanu ka doodin mid wax walba oo khaldana ee sidii aan ku hagaajin karno inaan ka doodnaan qabaa aanu hore u soconaa qalbiga iga sida waxaana aaminsanaa keliya puntland ku horumari karta inay tahay wasiir hore cabdi xirsi ma muuqataa in siyaasiyiinta maamulka iyo shacabkuba ay u bislaadeen in laga dhabayo in puntland laga hirgeliyo hanaanka dimuqraadiyadda ee arrinta ah dimuqraadiyadda cudurdaarka ee hadda uu saaxiibkay uu samaynayo ama leeyahay cudurdaar ka dhigaya ma waxay noqonaysaa puntland meeshay eh, labaatan iyo afar sano ka hor taagneed ha taagnaato ma waxay noqonaysaa in mar walba laysku canaanto laysku maago oo suuqa ama ama ama miidiyaha ku jidhaan ay ku jidho dad bay xagbad u tahay puntland markii dimuqraadiyad la dabco in la aado la yidhaha wafo la aadana dadka qaarkood ay odhanayaan soomaalida dad bay xagbad u tahay misna in iyagu cilada ugu horeysa ay yeeshaan horta dadka inay puntland xagbad ahayn oo puntland dadka u dhaxayso oo ummadda codkeeda wax ku hesho oo ummadda deegaankeeda wax ku hesho oo ay puntland horay u socoto oo dimuquraadiyada aado yaa diidaya hala fiiriyo horta bal wax diidaya ee qodobka kale qodobka kale waxa weeye hadda saaxiibkay wasiirkeena wuxuu yidhi gobollada maqan gobollada maqan oo puntland dastuuriyan ugu qoran waa maqan yihiin dimuquraadiyaddu aan la aadin miyay kusoo noqonayaan mise iyada dimuquraadiyad la aaday markii loo fekero sidii lagu soo celin lahaa iyo tala wadaagii iyo wadajirkii iyo wixii lagu heshiiyey iyo sharcigay ahayd iyadoo laga midaysanyaa baa lagu soo celin karaya mise dimuquraadiyad la diida bay kusoo noqonayaan iyaguna kusoo noqon mayaane waxay kusoo noqonayaan wadatashi iyo wadajir iyo sidii lagu soo celin lahaa oo lagu dooni lahaa iyadoo dimuquraadiyadan loo waday dadku inuu meel fadhiyo inuu hore u socdaa laga rabaa meel ma fadhiyi karo ma oran karno wax fadaraa la yidhahdaan ma jirayo sidiisa federaalka aada maqlaysid maxaa federaal lagu yahay federaal waxaa lagu yahay innaga laftigeennu markii aynu horey u dhaqaano dimuquraadiyad samayno ayaa wax fadaraa la yidhaahdaa gadmi karaan ama imaan karaan laakiin haddaadanba adigu meeshii kuuga horeysay afar iyo labaatan saac ka hor aadan ka dhaqaaqin cid kaloo soomaaliyana ma dhaqaaqayso marka haddaynaan maanta dimuquraadiyada iyo horumar aynaan horey ugu sii dhaqaaqin dib baynu u noqonaynaa qofku ma uu suurtagelayso xilli laysku nacay baynu maraynaa lixdan iyo lix lasoo saxiixo dadku isku naco qabiilaadku isku nacaan isimadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo nabadoonadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo sababta orod soo saxiix baan leeyahay markii qolkaa galana toban baa daaqadaha uga soo dhaxaysa intaasoo wiil oo ilmaadeena oo wax baratay ama wax garanaysa baa cadaaladdarra halkaa uga dhacaysa laakiin haddii dimuquraadiya jidho labada wiil labada wiil oo walaalaha ninba urur buu gelaya ninba xisbi buu gelaya ninba xibsi buu ka soo baxaya midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ama puntland baa halkaa ka bilaabanaya wax la wada leeyaa soo baxaya wax la wada ilaashanayaa soo baxaya laakiinse arrintii ay guruubka oo gacan wax kooba gacantooda ku timay oo soomaaliya ku burbudhay innagaa ku burburayna haddaynaan ka guurin meeshii yaa laga dhaqaaqi waxaan arkaa inay tahay guri qaniin leh oo aan laga kacayn oo aakhirka laysku laynayo oo ummaddu ku kala jabayso oo laysku nacay oo lagu daalay oo aan dadka waxgaradka ka gadmayn bay noqoto hadda ururadu waa inay dhawooyi jiraan ururadaa ka dhimay siyaasiyiintii ururaday ku wadi kala jireen tartan bay ku jiraan nin walba meeshiisu ku qaraqsay fekerkiisuu dadka ka gadaya tuulooyinkii u maraya cidi isma haysato siyaasiyiintii oo dhan baa rag iyo dumarba ku jira war dadku ururada iyo ha kala galo siyaasiyiintu dadkii waa bartay waa batay waxbuu bartay ma taagnaan karo nin saxiixii iyo gruub saxiixo dadku meel cidlaa uma ogan karaan waana ku dhinteen waana isku naceen inay isku dilaan ba hadha keliya
doctore saxaawo cali jaamac aan siiyo bal aragtideeda ku wajahan in la heli karo doorasho xalaala oo dadku ay xisbiyadoo dhan ku wada qanci karaan baadu waxa weeye soomaalidu waxay ku maahamaahadaa ma tallaabaa la socdaa mise taagtaadaa la socdaa ma fahamti waxaan ula jeedaa puntland waxaan qabaa tallaabo inayan tiigsane inay taagteeda intay hadba gaari karto ay socodsiiso dimuqraadiyadda hadba intii la gaari karo ma aha in gobollada maqan iyo kuwa maxaanku idhahdaa aan weli la gaarin iyo kulli waxaasoo dhan mar lama soo koobi karo awoodeenna imkaaniyaadka aynu haysano sida aynu nahay taaka taaka lama guuri karee tallaabo intii la intii awooddaadu la eg tahay baa la guuraa aan siiyo aan siiyo wasiir cabdullaahi walaal aada baa umahadsan tahay faadimo inta inaan election qaadin oo inaan doorasho gelin inaan wax inaanu samayno conference ka kooban baa gobollada iyo waxgaradka ummadda oo debate la sameeyo oo guidelines doorasho dariiqi loo geli lahaa sidii loo geli lahaa oo mushakilada ummadda ka hor iman kara sidii loo xalin lahaa maalum daraasad shaamila baa loo baahan yahay laakiin saddex magac oo xisbiyiinta la samaysto in la yidhaahdo xisbi hebel baa gelaya waxa weeye waxyeelay noo noqonaysaaye xal inooma noqonayso waa inay jiraan guidelines waa inay jiraan guddi doorasho oo neutral oo dhexdhexaad ah waa inay qeexan tahay oo cad tahay waad aragtid tii maraykanku intaasoo sano jirtay baa muran ka yimi iyo buuqa ka yimi marka على اول شد اخر النور بالويشي wax lagu heshiiyey isagana soconaya haddii gobolada ah maqan wixii laga yeeli lahaa kuwa jooga sidii ay doorashada u geli lahaayeen kuwa aan xuduudaa lahayn sida xuduudaa loogu samayn laha yani loo shaqa badan badan badan baa utaalo oo loo baahan yahay in dadku laga dibeed garayo go-aan laga gaaro laakiin mad nin dimuqraadiyadda diidani ma jiro dimuqraadiya waa wax loo baahan yahay waa macaan iyo kharaar meel ku wada yaal nina waa guulaysanaya nina waa dhusgaraynaya waana caadi laakiin waxa weeye waxaa la sameynaya waa in sharci lagu sameeyaa faadumayo horta arrintan matalan hadda xuduudaha oo kale innaga dowladihiina soo maray dowladdii kacaanka ahayd iyo dowladdii lixdankii nidaamka xuduudaha waa nidaam qoran oo gogolahaad ka heleysaa sideeda degmooyin waa la badin karaa degmooyinku sideeda xuduudahoodu caalamkana waa waaba international arrintaas waa arrin maaragtay qaldan maaha degmooyinka innaga wiki inoogu dambeeya dowladda inoogu dhacday boqol ilaa sagaashan baa ugu yaraa xuduuddo xuduuddooduna kala bartan ka yahay haddaynu degmooyinkii badino gobolladii badino degmooyinkii badinayna dee laba nidaam baa jiro midna waa midii hore degmooyinkii hore aynu lahayn intay ahayd midna waa intaynu badinay haddaynu kuwii hore la arko xuduuddooda way iska caddahay iyaga oo waa wax la yaqaan oo wax hadeer xuduudeyn u baahan maaha waxaynu ku darnay ama lagu daray ama gobol hahaatee ama degmo hahaateena laba degmo hadday soddon kilomitr isu jiraan xuduudeedu waxa weeye waa shan iyo toban iyo shan iyo toban kala bartanka weeye degmo warda tuulay u baahan tahay ay cashuur ka qaadato oo iyadu wax lagu daaho oo dhibaato badan le maba haba sideeda lixdankii dowladihii ahaa xuduudaha magaalooyinku ay isu jireen laba boqol bay ahay maxamed sidaad bareenay sagaashan ilaa boqol iyo toban buu kaga tegay degmooyinka isu jira innagu haddaan badinayna iyagana xuduuddoodu wax maaragtay mid aada usii badan ma noqon karno dadku waa inuu dha dadkii waxbuu bartay siyaasiyiintii way barteen waagay koobnaayeen maaha dadkii waa soo batay lama dhoomnaan karo albaab laakiin dadku waa inay helaan meelo ay ku nefsisaan aragtidooda ku muujiyaan labada wiil ama la gabadha iyo wiilka walaalaha laba xisbi waa inay ku kala jiraan kusoo kala baxaan dadku codkiisa waa inuu gato qabyaaladiibaa halkaa ku baaba'aysa oo ku dhimanaysa oo aragti baa la isku raacaya marka anigu waxaan qabaa dhibaatada sida wax loo adkeynay waxa inaga dhiman waa sax siduu sheegay waa sax wixii inaga dhiman waa laga doodayaa dee waxa weeye waa in la sameeyo wax kastoo inaga dhiman oo dimuqraadiyadda ku hirgeli kadho cidda markaa xilka haysa oo mandateka haysata waa in loogu loola tago oo la yidhaahdo sida tan baa annaga hawsheedu ku dhammaanaysaaye waa inaad dhimaysido waa in lala tashado oo tala wadaagay ka noqoto wax meel isaga go-an oo qof albaab u xiran ma qaba inay tahay hadday tii beeg tahay hadday tahay wasaaradaha shaqada leh hadday tahay madaxweynaha waxaasoo dhan tala aan wadaagno weeye oo inagoo dhan inaga dhexaysa saynu u dhaqaaqi lahayn dadkeena midnimadiisa wadajirkiisa horumarkiisa soomaali ku dayasho inaynu inagu example u noqono saynu shalay exampleka ugu hayn maamulka gabagabadii barnaamijka waxaan ka dhiganaynaa qodobka kala soo jeedin aan siiyo wasiir cabdullaahi
walaal kulligay waxaad moodaa isku si baan wax u wadnaa walow aragtida iyadu ay meela ku kala duwan tahay puntland isbedel inay hesho waa waa lagama maarmaan laakiin wixii ay ku jirtay wax ka fiican inay hesho waa muhiima taasna waxay ku iman kartaa iyadoo la doodo oo laga wada hadlo aanu go-aanka kama dhamaystahay qof gacanta ku jirin wixii brainstorming inta la sameeyo maskaxa isu yimaadaanin la munaaqashooda wax walba sida ugu fiican markaa inta la qorto lagu dhaqaaqo anigu baan soo jeedin lahaa failure horle weye waa mahadsan tahay murwacasho geelle soo gabagabayso faawa waa mahadsan tahay horta mid waxaa rabaa dadka dhinaan wada xasuusino shalay markaan dowladda soomaaliya aanu lahayn federaal baa rabnaa oo waa ka guureyna ujeedkayga ma ahayn macnaha in halka magaalooyinka waaweyn keliya ay dhismaan magaalooyinka waaweyn keliya la joogo ujeedku wuxuu ahaa adeegii baa naga fogaaday waxaan rabnaa dadka ugu dambeeya inay marka adeeg gaaraan siday ku gaari karaanna waxa weye qolo walba in kalsooni loo siiyo inay isdoortaan waxa weeye anu waxaan aaminsanahay in loo baahan yaha wadatashi wadatashigu markasta waa waxa ugu wanaagsan xilliga soomaali waxay tiraahdaa dhayda dhan koortaa kuu soo dhacday waxa aad tabaysid iyo meesha aad midnimada ka filaysid wuxuu soo bixi karaa waxay marka dadku wada hadlaan waxaan dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahada aan kula talinayaa waxa weeye ugu yaraan bil walba inay dhacdo ee, muxuu ahaaye ee, barnaamij ballaaran oo dadka ku wada hadlo oo cilada meesha jidho looga hadlo oo meesha wax ka khaldan yihiin lagu saxo oo bil walba dhaca oo aan maxaa talooyinka dadkan aruurin taasaan way aaminsannahay inaan hore u soconaan aaminsannahay inaan jeedin nadiifa guuradaan aaminsannahay inaan iska saarno caqliga nagu jiro oo ah waxbaa la kororsanayaana baan aaminsanahay sababtoo ah dadku talada ay ku goostaan bay maxaa ku dhacaysaa wax walba wasiir cabdi xirsi maxay tahay tala soo jeedintaada
aniga tala soo jeedinteeda waxa weeye dadka reer puntland meel kastoo joogaan waa salaamaya waxaana leeyahay waa soo halganteen waxbaa soo qabsateen dowlad baa dhisateen doorashooyin baa samaysateen soomaaliya example baa u tiinay ciidamaha misooma idinlama joogaan sidaynu dimuqraadiyad ugu dareeri lahayd oo xisbiyadaa u kala geli lahayd oo cid walba ay dadka wax uga gadan lahayd aynoogu soo bixi lahayd oo aan dalkeena u difaacan lahayn aynu horay ugu dhaqaaqi lahayn oo soomaaliya example aynugu noqon lahayn dimuqraadiyad iyo in la isdoorto inay dhici kadho oo laynoogu raaci lahaa si aynu uga baxno dowladda federaalka four point five ay ku taaganta oo laga bixi la'yahay iyaguna ay uga baxaan oo inagu example aynu u noqono torisa xaawo cali jaamac maxay tahay kelmadaada ugu dambaysa ee ku wajahan tala soo jeedinta wallaahi faadimo w- horta wixii la jeedin lahaay oo dhan waa la jeediyey marka waxaan leeyahay yaan la dhiqin yaan mashkilad lagu abuurin yaan madmadow loo yeelin waa in dimuqraadiyadda laysu taagaa caasho dee laqikikii ahaa in la tashado oo la- dadka la isugu yeero oo la wa- kala wadaag la noqdo oo dadku fikirka ay wadaagaanna aad baan u taageerayaa aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo
faadmo yaasiin jaamac ayaana soo jeedinaysa faaqidaada toddobaadka haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karoonaa sarkaal ka tirsan yukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay duqeeyeen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala zaborisa halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof gudoomiyaha gobolka alexander strok ayaa bartiisa telegram waxa uu soo dhigay in shan qof oo kale ay ku dhexaniban yihiin burburka hoostiisa weerarkaasi kadib ukrain ayaa waxay gacanta ku haysaa magaalada laakiin gobolka zaborisa ayaa waxaa inta badan haysta ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa arbacadii wuxuu seexay sharci sheegaya in ruushka uu ku darsanayo dalkiisa zaborisa iyo saddex gobol oo kale tallaabadaas oo ay cambaareeyeen dalka ukrain iyo saaxiibadiisa reer galbeedka iyo sidoo kaleeto qaramada midoobay oo ku tilmaamay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga zaborisia ayaa waxaa ku taalla warshada tamarta nuclearka ee ugu weyna yurub waxaana duqeymo ka dhacay aagaasi bilihii lasoo dhaafay ay sare u qaadeen cabsida caalamiga ee laga qabo musiibo nucleera dalka gambiya ayaa waxaa ka bilowda olole guriguri ah oo deg deg ah oo markaasi lagaga saarayo sharoobo qufac ah oo sababtay dhimashada in ka badan lixdan caruur ah waddanka yar ee ku yaala galbeedka afrika agaasimaha caafimaadka doctor mustafa betaye isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa uu xaqiijiyey dhimashada caruurtaasi in uu sababay dhaawac deg deg ah oo dhinaca keliyaha taasi oo naxdin iyo cabsi xoog la gelisa guud ahaan in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool gambiya iyo adduunka oo dhan warkiina waa nagay taas heestaasi ay wadajirka u qaadeen axmed raste iyo hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a oo idin ka imaaneysa washington intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo